bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacalى baabu ma jaءa fi ifraadi اlxaji xajkii keliyeelidiisa waxaa ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wujuuhul ixraam ayuu halkan ka gelayaa wujuuhda loo ixraamto saddex wej ayaa bannaan in loo ixraamto ahlucilmigu siday ku ijmaaceen ifraad oo uu ku bilaabay ifraadkuna waxa uu yahay xaj inuu xirto keligiis ah marka uu xajkaas dhammeeyo kabacdina gadaashiisa inuu la yimaado cumra gaar ah wejka labaadna waa alqiraan qiraankuna waxa uu yahay xaj iyo cumro inuu isku daro oo labeyka xajatan wa cumratan yidhaahdo dabadeedna hal camal ou qabto cumradii xajka ayay ku dhex jirtaan hadhowna marka dam ayaa lagu yeelanayaa maalinta tobnaad wixii ka dambeeyo dam ayaa ku waajibayo hadyi ayb ninkaasi marka waa qaarin ayaa la yidhaahdaa wuxuu isku daray xajkii iyo cumradii mana xalaaloobayo ilaa iyo maalinta tobnaad laga gaaro marka unbuu xalaaloobaa qaarin ayaa kaas la yidhaahdaa marka oo nooc tamatuca ka mida waa isaga laftiisa leanna qofka hal safar iyo hal camal ayuu cumradii iyo xajkiiba ku wada sameynay ayb oo hal sacyi iyo hal dawaaf iyo unbuu marka labadiiba ku gudanayaa wejka saddexaadna waxa uu yahay tamatuc tamatucana waa qofku bilaha xajka inuu cumro xirto cumradaas uu dhammaysto markuu cumrada cumraysto uu xalaaloobo kadibna uu maalintaa sideedaad ama wixii uu marka xaj gaara marka xajkii marka xajka la gaarana uu xaj gaara xirto inta udhaxayso cumradaas iyo xajkaasna inuu xalaal yahay tuu bilihii xajka shawaal iyo dulqacda iyo dulxija maalmaha hore intuu xarmado cumro kadib cumradaas sameeyo waa iska xalaalooba waagii xajka la gaaro yowmu tarwiya ayuu xajki aadaya ninkaa isagana hal safar ayuu wuxuu ku gutay cumradii iyo xajkii weliba maalmo ayuu raaxaystay ninkaas oo haddii xaas ay u joogtana uu tegi karaa waxyaabihii muxaramaatul ixraamkiina aynan xaaraam ka ahayn taasna waxaa la yidhaahdaa tamatuc saddexdaba marka waxaa lagu ijmaacay inay mashruuc yihiin kee fadli badan ahlucilmigu waa isku qabteen aimada qaarkood sida cumar iyo laga wariyey abubakar cumar iyo alimaam alimaamu shaafici iyo alimaam malik iyo ifraadka inuu fadli badan yahay ayay ku tageen lima fiihi min almashaqa xoogaa mashaqo ah ku jirto waxay yidhaahdeen qofku waa xajina safar kaloo haddana cumro u gelayaa xoogaa marka mashaqa ku jirto beydkiina in lagu soo laalaabto ayay keenaysaa alimaam axmedna wuxuu isaga ku tegay tamatuca inuu fadli badan yahay leanna nebigaa tamaniyey uu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu walamaa suqtu lhadya wajacaltuhaa cumratan haddii aan waxa ii iga soo tegay ay iilaabnay ii laabnaan lahaayeen xoolana sooma kaxeeyeen cumraanna ka dhigi lahaa tamatuciina waa kaas oo nebigaa tamaniyey oo jeclaystay ayb ahlucilmiga abu xaniifa iyana waxay ku tageen qiraanku inuu fadli badan yahay lianna xajkii nebiga qiraan u ahaa nebigana waxa ugu fadli badan unbaa loo doorayaa nin walbaadu marka meel buu milicsaday uu fiiriyey siday ahaata markaaduu saddexdaas wej waa kaasa ayb saddexdii wej ayuu marka gelayaa khilaafka ugu daranna wuxuu ka joogaa masala masaa-ishaani nebigu isagu horta muxuu xajiyey leanna axaadiidta qaarna inuu mufrid ahaa bay sheegaya qaarna inuu mutamatic ahaa qaarna inuu qaarin uu ahaa waana meel dadka malaaxidada ay kaka dacniyaan ruwaatu lxadiid oo waxay yidhaahdaan nebigiio hal xaj xajiyey ayay waxay kala sheegeen saddex wax see loogu kalsoonaan karaa bay leeyihiin waxa ay soo naqlinayaan dadkaas arrimahaas marka khadaabi iyo culimmada aaday uga hadleen oo nebigu hal xaj buu xajiyey waa sax saddexdan la tilmaamayna macaanideedu ictibaaraad kala duwan weeyaan oo marka la leeyahay nebigu waa tamatucay bimacnaa waa amrayaa laga wadaa ee qofku waxa uu amrana isaga waa loo tiiriyaa oo waxaa la leeyahay hebel yaa dilay amiirkii yaa dilay yaa la leeyahay isagana lama baashirin laakiin amarkiisu ayuu leeyahay amarka ayuu leeyahay marka haddii nebigu amray in la tamatuco ee isagoo sameeyey la mid tahay soo maaha axaadiidta marka waa tamatucaydaas waa amrayaa laga wadaa axaadiidta tilmaamayso nebigu inuu mufrid ahaana oo xaj keliya ou xirtayna iyadana macnaheedu waxay tahay a'imadaas soo warisay waxay ka warramayaan fi ibtidaa'i amrihi markii hore nebigu inta uu madiina markuu ka soo baxay dilxulayfe yimid xaj keliya uu ku dhawaaqay oo xaj keliya unbuu nebigu hadal haayey uu sheegayay kuna dhawaaqay markii dambe waadi lcaqiiq ayaa jibriil ugu yimid markaasuu wuxuu yidhi nabiga sal alla ly salam ataani leylata aatin maanta waxaa ii caawa mid malag baa ii yimid wuxuuna ii sheegay buu yidhi an salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan barakaysan ku tuko waqul xajatan fii cumratin xaj iyo cumro isku daranna ku qowl oo dheh markaa ninkii yidhi nebigu wuxuu ahaa mufrid wuxuu ka warramay xaaladii hore qaarin waayo ninkii yidhina markii dambeu ka warramay sidaasayna markii dambe ku dhammaatay oo nebigu xajkiisu wuxuu noqday qaarin buu ahaa nebigu qiraan uu xajiyey ninka marka mufrid afrada rasuulullaahi waa biictibaari xaali ibtidaa'ihi ayb waa tamatucay waa amray waay iyadana isaga sameeyey maaha waa amray leanna bilitifaaq waxaa la ogsoon yahay nebigu in cumro uu ka xalaaloobay inaynan jirin leanna markuu maka soo galay waa dawaafay dawaafulquduum sacyi buu sameeyey mana xalaaloobin isaga ayb marka meesha waxaa ka cad horta mutamatic inuusan ahayn isaga ee markuu nebigu xajiyey kadib inuu cumro sameeyeyna lama haayo iyadana taasna marka meesha waxaa ku baxay mufrid inuunan ahayn leanna hadduu mufrid ahaan lahaa cumro kalou la imaan lahaa oo xajkiisa ka dambayso mana la sheegin caa-isho keliyaa samaysay cumro xajka ka dambayso oo iyadana tadyiiban likhaatirihaa uu u samaynayo marka da waxaa soo haray isaga xajkiisu wuxuu ahaa qiraan ayb marka afrada rasuulullaahi waa fi ibtidaa'i amrihi midda kalena waxay ahayd tamatacadana ay amara waa amray khalaas ayb marka ahlu cilmigii marka saasay u jamciyeen wax marka isdiidan iyo riwaayaad been ah iyana ma jiraan ayb baabu ma ayb qaala baabu maa jaءa fii ifraadi اlxaji ayuu ka bilaabay qaala xadaثanaa abu muscabin qira'aة can malik bni anas qira'a ahaanuu marka tirmidi uga qaatay xadiidkan abu muscab oo markaa waxaa la yidhaha magaciisa axmed bnu axmed bnu abi bakrin الzuhriy saduuqun caabahu abu khayhamata lilfatwa bira'yi saasuu ku ceebeeyey ra'yi inuu ku fadwoon jiray rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita cibaaradan oo tirmidina waxayna tusaysaa qiraa'ada tirmidi inuunan arkaynin xadiidka qiraa'a cala shaykh lagu soo qaato in xadahanaa lagu ilaaqo inuunan arkaynin yaad moodaa oo culimada wuxuu ku jiraa xadahanaa u gaar yeelaya samaac qiraa'a cala shaykh markay tahayna xadahanaa inaan la ilaaqin ee la qeydo leanna hadda wuxuu yidhi xadahanaa abuu muscabin qiraa'atan waa qeyday marka musalaxana mas'alo lagu sheego bukhaari laakiin wax dhiba uma arko qiraa'a cala shaykh iyo samaac mid walba xadatanaa in lagu ilaaqi karo ayuu qabay can malik bni anas can cabdiraxmaan bni alqaasim can abiihi alqaasim bni moxamed bni abi bakr can caaishata ana rasuula اllahi sal l l slama afrada alxaja nebiga xajkii ayuu keli yeelay waa markii hore xaj keliyuu ku dhawaaqay markii dambena xaj iyo cumro ayuu ka dhigay qaala wafi lbaabi can jaabirin wabni cumar labadoodaba xadiid nebigu inuu mufrid ahaa sheegay ayay wariyeen qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix waalcamalu cala hada cinda bacdi ahli اlcilmi qaala waruwiya can ibni cumar ana nabiya sal ly slam afrada alxaja waafrada abu bakrin wacumaru wacuhmaan sidaasaa ibni cumar laga wariyey qaala xadaanaa bidalika qutaybatu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu naaficin الsaa'ir can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara bi hada yani bi hada alxadiid kiina soo dhaafay hadda qaala waqaala athawriyu in afradta alxaja xajka haddaad keli yeeshid faxasanun wain qaranta haddaad cumradii ku xiriirisidna faxasanun wain tamatacta haddaad tamatucdana faxasanun intaba waa hagaagsan yihi qaala waqaala shaaficiyu milahu ayuu yidhi wa qaala wuxuuna yidhi axabu ilayna alifraadu annaga agteenna waxaa loo jacayl badan yahay ifraadka uma tamatucu baa ku xigo uma alqiraanu saddexda marka waa inay bannaan yihiin laakiin inay bannaan yihiin layskuma khilaafsana war yar waxaa laga keenaa dadkii nebigu uu ka furay dadku markay yimaadeen maka wixii xoole aan wadin nebigu wuxuu amray inay u bedelaan cumro qofkii xaj keliya soo xarmaday xaj iyo cumro ninkii isku daray xoolana aan wadin markuu yimid maka wuxuu amray inuu bedelo fasxu lxaji xajki in la fasakho oo cumro lagu fasakho laga dhigo dayib meeshaas marka aaday culimada isugu qabteenoo marka aslan horta mashruuc ma tahay sidaas oo kale qaar waxay yidhaahdeen mashruuc maahanoo saxaabaday gaar u ahayd laakiin arrintaa axaadiis badan baa diideyso suraaqatu bnu malik ibni jucshun baaba nebiga su-aalay alicaamina haada sanadkeenan keliya miyay gaar ku tahay cumradan xajkan la fasakhayo cumro laga dhigaayo markaasuu wuxuu yidhi bal hiya liabadi labad weligeed waa jiraysaa buu yidhi riwaayo kalena nebigu wuxuu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ayb aimada qaar kalena waxay leeyihiin saxaabada iyada waajibay ku ahayd inay amarka nebiga fuliyaan gayruhumna waa mustaxab oo hadda ninku haddii uu xaj keliya soo xirto isagoon xoolo wadin sidiisa hadduu ku dhammaystira ma dembaabin oo mufridkii in lagu xajin karo qiraankii lagu xajin karo walow xoolaba yaadan wadin dayib taasna marka ayay culummadu u badan yihiin sanadkaas marka waa nebiga waa ku waajibiyey qoladan laakiin gayruhum mustaxab unbuu u yahay inay fasaqaan oy cumro ka dhigaan hadday sidaan oo kale xaalkoodu uu ahaado sidaasayna u badan yihiin a'immada qaar yar waa jiraan culimmada oo waajib ka dhigayo ninku hadduunan xoolo wadin waajib inay ku tahay inuu xajkaas bedelo fasakho cumrana ka dhigo ayb qaala baabu maa jaa fi ljamci bayna alxaji waalcumrati wuxuu ku yimid xajkii cumradii in la jamciyo waa qiraanka qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xamaad bnu zayd can xumaydin can anas qaala samictu nabiya sal l l slama yaquul labayka bicumratin waxajatin nabigaan maqlay oo dhahayo labayka bicumratin waxajatin waa isku daray tanina goormay ahayd waa markii dambe ee jibriil u yimid ee sidaan u sheegay kii hore marka waa fi markii hore markii dambena sidan buu ku dhammaaday dayib oo nebigu inuu qaarin ahaa xajkiisu nusuus aada uta u tiro badan baa tilmaamaysa ibnulqayimaana aada u baxdiyey zaad ulmacaadka qaala wafi lbaabi can cumara wa cimraana bni xuseyn qaala xadiidu anasin xadiidun xasanun saxiix waqad dahaba bacdu ahli lcilmi ilaa hada qiraankay doorteen oy fadileen waاkhtaarahu min ahli lkuufati wagayrihim reer kuufe iyo qeyrkood baana doortay baabu maa jaa fi اtamatuci tamatucii wixii ku yimid buu u baabyahay caddayntiisa waa wejkii saddexaadee noo dhinnaa qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid can malik bni anas can ibni shihaabin can muxamed bni cabdillahi bni alxaaris bni nawfal wa huwa alhaashimiyu nawfaliyu maqbuulu rawaa lahu tirmidiyu wanasaa-iyu anahu samica sacda bna abi waqaas wadaxaaka bna qays ayuu maqlay wahumaa yadkuraani tamatuca iyagoo ka sheekaysanayo sheegayo tamatuca bilcumrati in lagu raaxaysto ila alxaji ilaa waqti alxaji qofka ilaa xajka laga gaaro cumrada markuu dhammeeyo waa waa raaxaysana xalaal fa qaala daxaaku bnu qays waxa uu yidhi laa yasnacu dalika sidaa ma samaynayo ilaa man jahila amra allah qofka ilaahay arrinkiisa ama amarkiisa ka jaahila unbaa sameeyo fa qaala sacdun sacdu bnu abi waqaas waxa uu yidhi baysa maa qulta waxaa tidhi baa baas leh yabna akhii faqaala adaxaaku fa ina cumara bna alkhadaab qad nahaa can dalika cumar arrintaa waa reebay cumarna waa alkhaliifatu raashid cumar ha reeba laakiin ictibaarkuu u reebay maahan inay xaaraan tahay inuu u reebay ee wuxuu u reebay inuu dadka beytka siyaaranayo inay bataan safarka loo soo gelayana inuu bato leanna haddii dadkao dhan tamatucaan hal safar unbay soo gelayaan dadka laakiin mufridku maanta dhan marka beytka waa loo soo safra maslaxadaasu isagu marka u ka watay ee maanin xaaraan waa uu leeyahay ayb faqaala sacdun sacd waxa uu yidhi qad sanacahaa rasuulu llahi sal ll ly slam nabigaa sameeyey wa sanacnaahaa macahu waanan la samaynay annagana ayb marka qad sanaaaqad sanacahaa rasuulullahi aduu ka rabaa waa sameeyada laakiin ficilkan loo tiiriyey see loogu tiiriy waa amar waa amray waa isnaad oo marka majaazi ah nebigu isaga in uunan ka xalaaloobin cumrada waa la hubaa ayb oo waatay caaisha iyo ku tiri maa baalu nnaasi qad xalluu maxaa dhacay dadku way xalaaloobeen rasuul allow walam taxilla anta adigana ma xalaaloobin say ku dhacday markaasuu wuxuu yidhi innii qalladtu hadyii hadyigii baan soo kaxeeyey aniga xoolihii baan wadaa marka ma xalaaloobi karo inuusan marka mutamatic ahayn taasaa daliil u ah isaga laakiin amarkii ou amrayba in isaga uu sameeyey loogu tiiriyey ayb sidii haddaay aan sheegnay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun saxiix ayb qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranii yacquubu bnu ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa abi can saalix bni kaysaan can ibni shihaab ana salima bna cabdillaahi xadaahu anahu samica rajula min ahli shaam nin reer shaama ayuu maqlay wahuwa yas'alu cabdallaahi bna cumar isagoo su-aalayo ibnu cumar can itamatuci bilcumrati ila alxaji tamatucaas faqaala cabdullaahi bnu cumar waxa uu yidhi hiya xalaalun waa bannaan tahay faqaala shaamiyu ninkii reer shaam ahaa wuxuu yidhi ina abaaka aabbaha qad nahaa canhaa waa reebay faqaala cabdullaahi bnu cumar waxa uu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in kaana abii nahaa canhaa aabbahay haddii uu reebay wa sanacahaa rasuulullahi sal ll ly slam nebiguna uu sameeyey bal ka warramo a amru abii yutabac aabbahay arrintiisa miyaa la raacayaa am amru rasuulillahi sal ll ly salam mase amarka nebigaa la raacayaa labadooda kee la raacayaa faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi bal amru rasuulillahi sal ll ly salam amarka nebigaa la raacayaa faqaala laqad sanacahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam haddaba marka nebigaa sameeyey sidaa ogow masaa-isha qaarkood mararka qaar qofka amiirka ah isagoo markaa limaslaxati maa fiirinayo ama shay afdal ah inuu baaba-o diidayo oo dadka uu ka go-o isagoo diidayo ayuu shay sharcigu uu banneeyey baa laga yaabaa inuu dadka ka reebo wayna badnayd taas oo kale masaladana hadda ka mid a waxaa ka mid ah cumar waa reebi jiray naagaha yahuudda iyo nasaarada in la guursado kitaabiyaadka dadka muslimiinta inay guursadaan naagaha kitaabiyaadka waa reebi jiray maca daalikana dee xalaalnimadeeda qur-aankay ku sugan tahay alyawma uxila lakum alayibaat wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum wa طacaamukum xilun lahum wاlmuxsanaatu min almu'minaati wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum marka cumar maaha inuu sharci kale la imaanaye axkaamtii alleh inuu nasakhayo ama bedelaya ma aha laakiin maslaxada wuxuu arkayaa inay ku jirto dadkan inay haweenkaas muslimaadka guursadaan kuwaan khiyaanana loogama aamin aha ilmihii inay qofkii ka hadlaabaanna loogama aamin aha inay fidneeyaan iyaga laftirkooda inay zaaniyaad ay yihiin oo ay dad suuqa ku jira ay yihiinna loogama aamin aha bal middaas dambe waaba sheegayba cumar waxaan ka cabsanayaa buu yidhi saaad u guursanaysaan kitaabiyaadka kuwa markaa zaaniyaad ah inaad guursataan ayib ilaa iyaga marka walmuxsanaatoodaas baa la yidhi kuwa dhowrsan marka inay marka dhowrsanaan la-aan qabaan iyo marka shay bannaan mararka qaar in la reebo waa dhici kartaa limaslaxati maa ayb baabkaas marka masaalixulmursalada iyo meelahaasay ka la akriyaan qofka laakiin waxaa laga yaabaa inuu markiiba soo boodo uu is yidhaahdo yacni see cumar madiintou bedela inuu is yidhaahdo ninka cilmigu uu ku yahay ku cusub yahay ayb isagoo sunnada u xamaasaysana laga yaabaa marka cumar iyo inuu xoogaa gaaraba ayb qال xdثna أbو mوسى محمد بن المثنى qال xdثna cبداللahi بن إdrيس وهو الأwdي عن lyث وهو lyث بن أbي سليم عن طاوuس عن بن عbاس qال تمتع رsuل الlahi صلى اه عليه وسلم وأbو بكر وعمر وعثمان وأول man نhى عnhا معaaوiyaة ayuu ahaa ninkii ugu horeeyey oo reebo معaawiya u ahaa xadiidkan waa ضaciif layث بن أbي سليم ayaana ku jira sanadkiisa qaala wfi lbaabi can caliyi wacuثmana wajaabiri wasacdi waasmaءa ibnati abi bakri wabni cumar qaala xadiiثu bni cabaas xadiiثu xasan tirmidi sidaas waqad اkhtaara qowm min ahli اlcilmi waxay doorteen min asxaabi الnabiy ka mida sal ه slam iyo wagayrihim atamatuca bاlcumrati cumro in lagu tamatuco wtamatucu tamatucuna an yadkula rajulu ninku inuu galo waayo bicumratin cumro fii ashhuri اlxaji bilaha xajka uma yuqiima dabadeed uu nagaado xataa ma safraayo meelihii buu iska joogayaa makay agaaraheeda xataa yaxuja ilaa uu ka xajiyo meeshaa marka uma yuqiimada maxaa kaaga cad marka haddii uu safro ou baxo ee haddana xajkii ousa uu miiqaad ka soo xarmado amase inta waddankiisiiba tago ama meel kale tago dabadeed marka miiqaad uu soo maro sidaa kusoo xarmado qofkaas inuunan mutamatic ahayn muxuu noqonaa marka mufrid buu iska ahaana marka xoogaa arrintan marka dhib badanay keentaayo dadka qaar waa xeeladaysiyay u sameeyaan waxay samaynayaan inuu raaxaysto waa rabaa waqti horuu tegayaa cumruhu samaynayaa dharkuu iska bedelayaa waa iska xalaal maalinta bisha toddoba sideed camal ay tahay ama lix ayuu baxayaa miiqaadkii baa la aadayaa yalamlam miiqaadkii markii la aado waa laga soo xarmana xajkii labayka xajatan ayuu dhahaya maxaa ugu sugan marka waxaa ugu sugan mufrid buu isu bedelayaa hadyina lagama rabo aniga neefkii baa meeshaas iiga baaqanayuu leeyahay aan qali lahaa hadday markuu arrintu baabkaas noqoto adiga neef yar oo wax yar ku fadhiyo ilaahay dartiisa aada u daadinayso oo fadli badan uu ku jiro masaakiin cunayso inaad marka yacni waa dhabiilayaa intaad tiraahdid aada xeeladaysato ma feecno culimadu markay leeyihiinna qofku hadduu safro tamatuc waa ka baxay dabcan waxaa weeyaan de qof iyaga isaga sidiisa iskiisa iskaga safray haddiise waxay doontaba ha u ahaatee ama ceeladaysa ha ka wado ama wuxuu doono ha ka wadee ninkaasi maxaa laga rabaa waxba lagama rabo marba hadduu baxay miiqaad ka soo xirtay ninkaa tamatucii ile uma yuqiimadii baa ka maqan hadyi lagama rabo soonna dabcan hadyigu soonku hadyiguu bedel ka yahay lagama rabo daahirku marka arrintu marka sidaas weeyaan saasaan alimaamu tirmidi oo halkan uu ku tilmaamayaa uma yuqiima xataa yaxuja buu leeyahy waxaa la yaab le marka dadka qaar jahliga meeshay ka gaareen dadkii waxaa samaynayu arkaa isaga inuu wax u sheego si miir qabto oo cilmi ku dhisan ugu sheego wax la gartay un ugu sheegi maayaane waxay leeyihiin fur dharkan aad wadatay iyo waxaan aad xiratay iyo wax ka jiraan ma lehe bedel fur de ninkan isagoo xaj xarmaday in laga furo xaggay ku taallaan iyadaa dembi ahba leanna ninkaani hadduu doono markii shawaal dhasho hadduu rabo xaj waa iska xarman karaa nin marka labeyka xajatan soo yidhi in laga furo xaggay ku taallaana dad waaweyn oo waxaan aragnay dadku ay qaarkood cilmi ku tabaayaan dadka wax u sheeg sheegaan haddana maca daalika sidaas yeelaya ninkani maalan waaba qaldamay xataa kasoo qaad ka soo qaad maalintii lixaad buu baxay yalamlam buu tegay waa soo xarmaday horta maalintaas lixaad xaj ma la xarman karaa mase lama xarman karo waa la xarman karaa alxaju ashhuru macluumaat waqtigiiuu ku jiraa ninkan ixraam haddii uu laasimana ma laga bixi karaa isaga lagama lagama bixi karo imaa inuu dhammaadaa looga bixi karaa ama inuu qofkii muxsar noqdo ama fawaad ku dhaco ixsaar iyo fawaad labadan inuu ku dhaco iyadana axkaamay leedahay laakiin ninaan labadiiba ku dhicin maalintii lixaad soo xarmaday inaadu ka dhigta dharka ay diinin hada madhab ay la socoto male laa fi lqadiim walaa fi lxadiid hore iyo dambeba madhab ay la socoto male ninkaas xamaasad isaga ou qabo iyo wuxuu iska dhaadhiciyey oo isku darsaday bis wax kale ma haya xoogaa raganimaana waa kusii darsadeen diinku marka saas kuma fiicno daad ka celi maagtana wuxuu ku leeyahay adigiiba uu ku tuhmaayey wuxuu ku leeyahay suufiyaa tahay masaaishaan masaa'il axkaam ku xiran waaye maxaa caqiida ka galayn xaggay caqiida kasoo gelayn dadkii marka waxaa isaga darmay masaa-ishiiba allahu mustacaan hadhow marka caamadiina maxay dhahayaan culamaa iskhilaafsan un bay ku leeyihiin nin kalena intuu taagan yahay oo dhahaya isagana baxa aada hadyigi waa idinka dhacayaa kaas isaga kitaabuu kuu keenaaba kaas isaga waxay doontaa u ahaato waxbuu haystaa middan haddaan kor joognaana ka mida ayb laakiin midkan dambaan la yaabannahay wax inuu saxana rabo meeshaasna maraayo allahuma mustacaan uma yuqiima dabadeed waa nagaanayaa maka iyo iska nagaanayaa xataa yaxuja ilaa uu ka xajiyo fa huwa mutamaticun ninkaa waa mutamatic wa calayhi damun dhiig baana lagu leeyahay dhiiggan marka muxuu yahay hal huwa damu naqsin miyaa damu jubraan kab miyaa kab dhiiggan mise waa dhiig kab aan ahaynoo waa nusuk waxyaabaha marka culimada tamatuca diidayso iyo ifraadka fadilayso ay qabsanayaan ay ka mid tahay waxay leeyihin dhiiggaani waa damu jubraan naqsi baa la kabaa naqsiga la kabayaana waxay tahay maalmahaas qofkan uu dharka iska bixiyey oo iska raaxaystay naqsigaas baa la kabayaa dhiiggan uu kabaya innaga marka waxay leeyihin xajkeenna wax naqsia uma rabno marka ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyihin naqsi maahane waa nusuk waa camal acmaasha xajka sidiisa uga mida wa calayhi damun ayaa korkiisa mastaysara min alhadyi wixii u fududaada oo hadya ari neef ari fain lam yajid hadduunan helin saama talaatata ayaamin fi lxaji saddex maalmood buu xajka ku soomayaa wa sabcatan toddobo idaa rajaca ilaa ahlihi ehelkiisa hadduu u laabto wayustaxabu lilmutamatici ninka mutamatica waxaa loo sunneeyaa idaa saama alaaata ayaamin hadduu soomayo fi lxaji uu ku soomayo an yasuuma inuu soomo fi lcashri ayaa mutashriq intaan la gaarine tobanka hore lixda toddobada sideedda ha soomo amase toddobada ama toddobada sideedda iyo sagaalka tobanka hore ha iska socdo oo haddii tobanka lagu gaaro waa ciid ma soomi karo dib hadday u dhacdo ayaa mutashriiqi la galana khilaaf baa jiro uu sheegi doono marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin buu leeyahay hadduu soomaayo isaga tou doortay waa weliba wayustaxabu lilmutamatici idaa saama alaaata ayaamin fi lxaji an yasuuma fi lcashri lixda toddobada sideed markaas uu soomaya marka isagoo xarman maa shardiya mase shardi maaha iyadana mas'alo kale ninkan hadyi ma haysto waxaa la yidhi saddex maalmood xajka dhexdiisa ha soomo lixdii iyo toddobadii iyo sideeddii buu rabaa inuu soomo ma xarmanayaa marka aimada shaaficiyada iyo qaar kale badan waxay leeyihiin waa xarmana isagoo xarman inuu soonka ku dhacaa la rabaa marka lianna markaasuu filxaji ku jiraa isaga isagoo xajkii gudagalay xajkii muxuu ku gudagelayaa wuxuu ku gudagelayaa inuu xirto marka ninkaa soomi rabo lixda toddobada sideedda ha xirto hana sooma ka bacdina iyada tan lafteeda waxaan aragnay dad dadka ku qabsanaya waa kana kutubteena ku taalla markaa dadki iyagii waxna ma baranayaan waxba ma arkaayaan waa iska dardasho wayakuunu aakhiruhaa yowma carafa ayay noqonaysaa fain lam yasum hadduunan soomin fi lcashri tobanka saama ayaama tashriiq tobanka ayaamu tashriiq uu soomayaa fii qowli bacdi ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkood qowlkooda sida uu yahay min asxaabi nabiyi sal l slama ka mida minhum waxaa ka mida ibnu cumar oo caaishata wa bihi yaquulu maalikun washaaficiyu axmedu wa isxaaqu qowlkan shaafici jadiid miya mase waa qadiim waa soo maray waa ka hadlay washaaficiyuda uu leeyahay hal huwa qowlun qadiimun lishaaficiyi am qowlun jadiidun ayaa mutashriiqa in la soomo waa qadiim jadiidku may uu leeyahay ayaa mutashriiq lama soomi karo qadiimka waaye marka qowlkan uu tirmidi soo naqlinayo wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen hay washaaficiy axmed wa isxaaq wa qaala bacduhum laa yasuumu ayaama tashriiq ma soomayo wa huwa qowlu ahli lkuufa waa ahlu kuufa qowlkooda iyo qowlka jadiidkae shaaficina waa sidaas waahlu lxadiidi ahlu xadiidka yakhtaaruuna waxay dooranayaan altamatuca bilcumrati fi lxaji tamatucay dooranayaan wahuwa qowlu shaaficiyi wa axmeda wa isxaaq buu haddana yidhi saddexdii wej ahlu xadiidku waxay dooranayaan buu yidhi tamatuca waana qowlka shaafici axmed isxaaq qowlkan shaafici isaguna waa qadiim waa qowl qadiima buu hadda ka ayuu sheegayaa tirmidi wahuwa qowlu shaaficiyi fi lqadiim amaa qowlka jadiidka ah mashhuurka ah ee madhabta looga camal falo waa ifraadku inuu fadli badan yahay ifraadku inuu fadli badan yahay ayaa qowlu ljadiid lilimaami shaaficiyi uu yahay kan marka waa qowl qadiim kitaabka marka fawaaiddiisa waxaa ka mid ah naqligan uu fuqahada ka keenayo ijmaacaadka iyo ikhtilaafaadka iyo asalu u yahay leanna waxaano dhan sanaduu ku warinaa isaga hadhow marka qowl shaafici inuu sidaana uu jiro daliil maxaa waa tirmidi baa fii sunanihi ku sheegaa la leeyahay marna waa soo marnaan filaa cadayga inuu yidhi shaafici fii awali annahaar iyo fii aakhiri nahaarba waa waabawaa bannaan tahay waana qowl qadiim iyo jadiid labadaba aan lagu sheegin tirmidi unbaa sheegay bes nawowi qariibay ku tilmaameen mar haddii laakiin tirmidi sheegay waa jiraa leanna kitaabka aakhirkiisa ayuu dhihi doonaa wararkan aan shaafici ka sheegay sanadkaasaan ku wariyey kuwa axmed sanadkan kuwa yacni thawri sanadkan marka asaaniid saxiixuu kaga warinaa shaafici marka culummo dambe inay yidhaahdaan warkaan ma jiro kale ama waa qariib iyo macnaa ma samaynaysa baabu maa jaءa fi talbiyati talbiyada wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna axmed bnu maniic qaala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim can ayuba can naaficin can ibni cumar ana talbiyata nabiyi sal ly slam talbiyada nebiga kaanad waxay ahayd labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak sidaasay ahayd qaala labaykana marka macnaha waxay tahay ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabatin bacda ijaabatin labaana waxay ka mid tahay kelimaadka idaafada laasimo ayb taniyana hadda looma jeedo ee waxaa loo jeedaa takraar iyo noqnoqod qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu can naaficin waxaa mararka qaar qatar ah qofkii wuxuu le ilaahu waa ku ajiibay laa shariika laka shirki ayuu ka anfinayaa alle haddana shirkigii buu sameynaya ama nebiguu baryayaa ama yani wax xaqi alla lahaabuu cid kale wax ka siinayaa haddana markuu hadlaya labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka waxa uu sheegayo iyo ficilkiisa isma waafaqsan qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu can naaficin can ibni cumara anahu ahalla ibni cumar waa sawdeeyo xajkii buu ku dhawaaqay fandalaqa waa tegay yuhillu isagoo markaa dhawaaqaya yaquulu labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak qaala wuxuu yidhi naafic wa kaana cabdullahi bni cumar yaquulu ibni cumar wuxuu dhihi jiray haadihi talbiyatu rasuuli llahi sal l slam tan waa talbiyadii rasuulka qaala wa kaana yaziidu min cindihi ibni cumar agtiisa ayuu ka siyaadinayay fii ahari talbiyati rasuuli llahi sal l slam talbiyada fii iri talbiyati rasuuli llahi sal l slam nabiga talbiyadiisa raadkeeda gadaasheeda labayka labayka wasacdayka waalkhayru fii yadayka labayka waalragbaau ilayka waalcamal raqbaana waa rajada damac damacaygu adiga xaggaaga bis adaan kusoo damcaya qaala hada xadiidun saxiix waxaa laga qaadanaa marka talbiyada in wax lagu ziyaadin karo intii nebigaa fiican in lagu gaabsado haddii wax lagu ziyaadiyo alla ammaantiis ahna dhib ma lahan leanna saxaabadii baaba sameeyeen qaarkood qaala hada xadiidun saxiix wa fi lbaabi can ibni mascuudin wa jaabirin wa caaishata wa bni cabaas wa abi hurayra qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanun saxiix qaala waalcamalu calayhi cinda bacdi ahli اlcilmi sidan waay camalku min asxaabi الnabiy sal ly slam wagayrihim wahuwa qowlu sufyaan aلthawriy washaaficiy waaxmada waisxaaq wa qaala shaaficiyu wain zaada zaa'idun mid ziyaadinayo hadduu ziyaadiyo fi talbiyati talbiyada shayan uu ku ziyaadiyo oo min tacdiim illahi ilaahay weyneyntiisa ah falaa ba'sa in shaء allah dhib ma le wa axabu ilaya aniga agteyda waxaa loo jacayl badan yahay an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa talbiyati rasuuli llahi sal l slam talbiyadii rasuulka inuu ku gaabsado ayaanan jecelahay qaala shaaficiyu wa inamaa qulnaa waxaan u dhahnay laa ba'sa biziyaadati tacdiimi illahi fiiha alla weyneyntiisa talbiyada dhexdeeda in lagu ziyaadiyaa dhib ma leh waxaan u nidhi limaa jaaa can ibni cumar wixii ka yimid ibni cumar wa huwa ibnu cumarna xafida talbiyata can rasuuli llahi sal ly slam talbiyada ayuu xifdiyey nebiguuna ka xifdiyey uma zaada ibnu cumar waana ku siyaadiyey fii talbiyatihi talbiyadiisa min qibalihi isagaa uu nafsadiisa xaggeeda ka siyaadsaday labayka waalraqbaau ilayka waalcamal ayuu ku daray marka saxaabigaas ficilkiisa ayuu fiirinayaayo wuxuu leeyahay saxaabigii wariyey ayaan ka fahmin inaan la ziyaadin karin mar haddii isagu uunan ka fahmin dhib male marka in la siyaadiyo intii nebiga ka timidna dabcan waa fiican tahay qaala baabu maa jaa fii fadli talbiyati wanaxri talbiyada fadligeeda wixii ku yimid iyo wanaxri gowraca qaala xadaanaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa bnu abi fudayk xaa xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbarana bnu abi fudayk laba sheekh waay marka moxamed ibnu raafic iyo isxaaq ibnu mansuur buu leeyahay ibn abi fudayk bayna ka warinayaan can idaxaak bni cuhmaan wa huwa ضxaaq bnu cثman صaduq yahim ayb alxizaamiyu rawaa lahu muslim wاlarbacة can mxamed bn اlmunkadir can cabdالraحman bni yarbuuc ninkan marka cabdالraحman bn cabdالraحman bni yarbuuc mizi fi tahdiib اlkamaal jarxi iyo tacdiil midna uma sheegin alimaamu dahabi kitaabkiisa kaashifkana isagana sidoo kale jarxi iyo tacdiil midna uma sheegin ama alxaafid ibnu xajar taqriibka markuu cabduraxmaan ibni yarbuuc markuu keenay cabduraxmaan bin siduu usoo wada ya-da markuu soo gaaray cabduraxmaan ibni yarbuuc wuxuu yidhi daara qudni baa wuxuu yidhi alsawaabu anahu cabduraxmaan bni saciid bni yarbuuc weyaan buu yidhi marka tarjamadii xaggaas kale iyo way xaaleeyey cabduraxmaan ibnu saciid bni yarbuucna waxaa loo ramsiyey oo ramsiga uu u sameeyey ibnu xajar waxay tahay bak daal yani albukhaariyu fi ladabi اlmufrad iyo abu daawuud ninkan laakiin cabdiraxmaan ibnu yarbuuc misi isaga markuu cabdiraxmaan ibnu yarbuuc uu tarjamayey wuxuu ramsi uga yeelay ta daal waxaan ujeedaa ta qaaf tirmidi iyo ibnu maaja ayuu u sameeyey ayb raawina cabdiraxmaankan cabdiraxmaan ibnu saciidka tahdiibulkamaalka markuu kaas kale u tarjamaayay cabdiraxmaan ibnu saciid ibni yarbuuc ruwaadda uu ka wariyey abubakar kuma derin dadka isaga ka wariyana maxamed ibnulmunkadir kuma derin xoogaa marka meeshaas waxaa ka muuqanaysa inay laba kale yihiin ninkan marka aan loo samaynin wax tarjamada ah jarxi tacdiil midna aan loo sheegin waa cabdiraxmaan ibni yarbuuc dabaqa thaalita waaye abu bakar uu ka wariyaa isagana ibnulmunkadir baa ka wariyey kan kale laakiin sidaas ma ahano tirmidiba riwaayo kuma le midka kale oogaa marka taqriibka nusaka kale in la fiirfiirsho yaa aada u fiican ayb can cabdiraxmaan bni yarbuuc can abi bakrin الsidiiq ana nabiya sal ll ly slam su-ila waxaa la su-aalay ay lxaji afdal xajkee u fadli badan qaala wuxuu yidhi alcaju midka lala qayliyo talbiyadiisa wathaju la daadiyo dhiig fara badan dhiig badanna lagu daadiyo qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash can cumaarata bni gaziya huwa laa ba'sa bihi wa riwaayatuhu can anas mursala can abi xaasimin can sahli bni sacdin qaala qaala rasuulu lah sal l l slam maa min muslimin muslim ma jiro yulabii talbiyeysanayo ilaa labbaa waxaa talbiyeysta man can yamiinihi midigtiisa waxaa jiro wa shimaalihi bidixdiisa min xajarin dhagax aw shajarin geed aw madarin ama dhoobo xataa tanqatica alardu guri dhoobo ka samaysa ilaa dhulku ou jeexjeexmo min haahunaa wa haahunaa meeshan iyo meeshan ayb halkan marka ismaaciil ibnu cayaash wuxuu ka warinaa ninkuu ka warinaya shaami ma aha marka riwaayatuhu can gayri ahli beladihina waxay ahayd daciif laakiin dacfigaani wuu kabmayaa mutaabacaad iyo wabuu ku kabma qaala xadaana alxasan bnu muxamedin الzacfaraaniy wcabdالraxman bn اlswad abu camrin اlbasriy ninkan waa maqbuul qaala xadaana cabiidat bnu xumayd ninkan cabiidat bnu xumayd alkuufiyu saduuqu naxwiyu rubama akhطa bukhaari iyo asxaabu sunan اlarbaca ka wariya yani sitada muslim baan ka warinin bes can cumaarata bni gaziya waa kan marka ismaaciil waa la mutaabiciyeyso ma arkaysa can abi xaasimin can sahli bni sacdin can nabiy sal l slam naxwa xadiidi ismaaciila bni cayaash marka ismaaciil dacfigiisu waa kabma waa kaas qaala wafi lbaabi can ibni cumara wajaabirin qaala xadiidu abi bakrin xadiidu gariib kii hore kii hore waa kuu sheegay laa nacrifuhu ila min xadiidi bni abi fudayk can adaxaaq bni cuhmaan wa muxamed kaa un baan ku ognahay wa muxamed bnu lmunkadir lam yasmac min cabdiraxmaan bni yarbuuc cilow soo saaray marka tirmidi cabdiraxmaan bnmuxamed bnu lmunkadir cabdiraxmaan bni yarbuuc waxba kama maqlin inqiaaca meesha ku jira marka ayb waxyaabaha kitaabku muhiimka uu ku yahayna waa ka mid masaa-ishan qaala waqad rawaa moxamed bnu lmunkadir can saciid bni cabdiraxmaan bni yarbuuc can abiihi cabdiraxmaankan toos ugama wariye waa loo dhexeeya labadooda wiilkiisaana u dhexeeya can abiihi gayra hada alxadiid warawaa abuu nucaymin adaxaan diraaru bnu surad hada alxadiida ayuu wariyey can ibni abi fudayk can adaxaak bni cuhmaan can moxamed bni lmunkadir can saciid bni cabdiraxmaan bni yarbuuc can abiihi laakiin marka moxamed bnu raafic iyo isxaaq bnu mansuura la khilaafay oo waxaa khilaafay diraaru bnu surad xadiidkiiba wuxuu ka dhigay moxamed bnu lmunkadir can saciid bni cabdiraxmaan can abiihi can abi bakrin can nabiy sal ll ly slam wa akhda'a fiihi diraar labadoodaana toosan isxaaq ibnu mansuur iyo moxamed bnu raafic oo midkan diraarkaa gafay qala samictu axmed bna alxasan yaquulu qaala axmed bnu xambal man qaala fi hada alxadiid xadiidkan qofkii yidhaahdo can moxamed bn lmunkadir can ibni cabdiraxmaan bni yarbuuc can ibni cabdiraxmaan can abiihi faqad akhda'a waadif qaala wasamictu muxamada bukhaari baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo wadakartu lahu waxaanan u sheegay xadiida diraari bni surad can ibni abi fudayk faqaala wuxuu yidhi huwa khaطأun bukhaarina saasuu yidhi faqultu waxaan idhi qad rawaa gayruhu can ibni abi fudayk ayضa midla riwaayatihi rag kale raggan kale maaha labada nino uu soo khilaafay hore maaha riwaayadooda nooma yaallaan kuwaan dad kalea xadiidka wariyey oo sida diraar u wariyey ee ka warramay yani wuxuu rabaa inuu yidhaha diraar waa la mutaabaceeyeyo dad baa waxay ku mutaabaceeyeen can moxamed ibn lmunkadir can saciid can abiihi ee ka waran qad rawaa gayruhu can ibni abi fudayk ayضa mila riwaayatihi mila riwaayati diraar faqaala bukhaari wuxuu yihi laa shay-a waxba maaha waaas inamaa rawowhu can ibni abi fudayk bay ka wariyeen walam yadkuruu fiihi can saciid bni cabdiraxmaan ma aynan sheegin wara'aytuhu waxaan arkay yudacifu diraara bna surad bukhaari oo daciifinayo diraaru bnu suradkaas arrintan marka arrin muhiima waayo waxay ku tusaa ayi mutaabaca inays waxba anfacayn dadka qaar baa mutaabaca hadday maqlaan mid kastaa inay anfacaysay umaleeya mutaabaco kastaa waxuma anfacaysa leanna hadda tirmidi fiiri wuxuu leeya diraar waa la mutaabaceeyey bukhaarina wuxuu leeya laa shay waxba maaha waxaas qaala waalcaju huwa rafcu sawti codka kor loo qaado waa bitalbiyati talbiyada loogu qaado wthajuna huwa naxru lbudni halaha in la gowraco la qalo halkan baaban ku darayna baabu maa jaءa fi rafci الsawti bالtalbiyati wuxuu ku yimid talbiyada in codka kor loogu qaado qala xadaثna axmed bnu maniic huwa abu jacfar albagawiy اlasm hiqat xaafid qala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can cabdillaahi bni abi bakrin wa huwa bnu muxamed bni camr bni xasmin huwa hiqatun can cabdilmalik bni abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaaris bni hishaam wa huwa almaqzuumiyu hiqatun ayضa can khallaad bni saaib wa huwa khallaad bnu khallaad bnu saai wa huwa khallaad bnu saa'ib bni khallaad bni suweyd alkhasrajiy hiqat rawaa lahu asxaabu sunan arbaca ayb can abiihi abiihi marka waa asaa'ib ibnu khallaad ayaa la yidhaahdaa lahu suxbatun cumar ayuuna ayaa caamil uga dhigay yeman qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam ataanii jibriilu baa ii yimid fa amaranii wuxuu i amray an aamura asxaabii asxaabteyda inaan amro an yarfacuu aswaatahum codadkooda inay kor ugu qaadaan bilihlaali xirashada xajka ay xiranayaan talbiyada hore iyo watalbiyati iyo talbiyada kale qala xadiidu khallaadi can abihi xadiidu xasanu صaxiix qala warawaa bacduhm hada alxadiida can khallaad bni saa'ib can zayd bni khaalid can الnabiy sal ly slam ibnu maajah iyo ibnu khuseyme ayaa saa u wariyey walaa yasixu buu yidhi mana ansaxayo wasaxiixu huwa can khallaad bni saa'ib can abihi wahuwa khallaad bnu saa'ib bni khallaad bni suwaydin alansaariyu qaala wafi lbaabi can zayd bni can zayd bni khaalid kii hadda uu soo ishaarayn wa abi hurayrata wabni cabaas hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed